beelaha sadee oo ku shiray magaalada baardheere ayaa kasoo horjeestay magacaabista golaha wasiirada ee dowlada federaalk soomaaliya tan iyo markii la shaaciyey xubnaha golaha wasiirada dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaa isa soo tarayay cabashooyin ka imaanaya beesha xasan gaashireedle oo ku doodaysa in aan golaha wasiirada aanan laga siinin wixii ay xaqa u lahaayeen iyagoo arrintaasi ku eed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ku tilmaameen in uu cadaaladda iyo hanaanka waxqaybsiga beelweynta sadee uu ka tegay haddaba waa kuwan hadallada odayaashii iyo waxgaradkii maanta shirka jaraa'id ku qabtay degmadan baardheere
waani maanta waxaa shir muhiim ah isugu imaaday beesha xasan gaashireele ee degmada baardheere shirkaa isaga ah waxaa lagaga hadlahayay danaha beesha xasan gaashireelle ayaa lagaga hadlahayay mxuaa heer qaran iyo heer federaalba danaha iyaga oo laga hadlahayay hadday federaal tahay iyo haddii ay muxuu ahaa ay tahay state ay tahayba wax fara badan inay muxuu ahaa qaldan yihiin baa muxuu aha usoo baxday laba qodob baan ka hadli doonaa insha allahu biillaahi kariim mid waxa weeye dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo waa nin walaalkana ah waa nin soomaaliyeed runtii maalinkii la doortay soomaaliya wixii ay fashay waa la ogaa meeshaan xasan gaashirelna waxa weye si gaar ayay u soo dhaweysay soo dhaweyntii iyada ahayd waxay noqotay lamood noqonsi weyda xaqiiqdii sababtoo ah wixii laga filahayey ama soomaaliya ay ka filaysay ama beesha xasan gaashireel ay ka filaysay kama aanan helin hadday hogaamista hadday hadday mid hoose tahayba beeshu waa beel ballaaran oo sida barkii ah soomaaliya markay wax qaybsanaysay ama wax qaybsan jirtay xildhibaan lagama hadlaayo laakiin xilalka kale marka laga hadlaayo waxaa wasiir ku-xigeen bay lahaan jirtay xaqiiqda welihii ka horreeyey wasiir ku-xigeen bay lahayd agaasimayaal bay lahayd ambaashadooray lahayd wasiiru dawlay lahayd wax fara badan ayay muxuu ahaa ummaddu muxuu ayay lahayd wixii iyaga ahaa dowladdii walaalkana maxamed cabdilaahi farmaajo wixii iyaga ahay oo dhan waxaa weeye wax xuquuqa ama xil oo ay ka heleen ma jiraan wixii asaga meesha ugu imaaday hadday siyaasiyiin ahaayeen iyo hadday xildhibaano ahaayeenba waxaa lagu kallifay mucaarad inay noqdaan xaqiiqi arrintaa iyadaa beesho aad bay uga xun tahay soomaaliya in loo cabdi sameeyo sida loo cadli sameeyo wixii sharac isaga muxuu ahaa loo doortay arrintaasay ahayd waxaan filahayaa soomaalida waxay tidhahdaa reer guurirac iyo caruur ismay arkeen waa loo kala sheekeeyey maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan filayaa beesha xasan gaashineed xasan gaashineed uu yahay waxaa weye waa loo muxuu ahaa akhris xumeeyey saasaan leeh waxaa weeye gobolkan runtii taariikh dheer bay muxuu aha beeshaana ku leedahay taariikh nabadeed bay ku leedahay mid siyaasadeed bay muxuu ahaa ku leedahay in maanta marka lagu daro yacni waxayna muxuu aha ahayn arrintaas ayada aad baan uga xumahay hadday soo socotay iyo haddii hadda ay gabaabsi sii tahayba arrintaas ayada aad baan muxuu ahaa yaan muxuu ahaa uga xunnahay runtii ayaguna waxaan leenahay inta hadda maanta siyaasiyiinta iyo dhaqankaba war soomaalida waxay tidhaahdaa tolkaama sida uu kuu kala xiga iyaad u kala jecsan siduu kuugu kala roy meeshii dantiinu ay tahay ood garanaysaan baad siyaasadda ku darsanaysaan taasaas weeye tan kale waxaan filayaa soomaaliya maanta waxay u qaybsan tahay steedya ayay u qaybsan tahay saddex gobol iyo wixii ka badan waa la ysku dara gobolkan wuxuu ka tirsan yahay waxaa weye jubbaland baan annagu jubbaland baan maxaa u nasab sheeganaa jubbaland baan shalay waxbaa la wada dhistay kismaayaa lagu dhistay madax madax kumeelgaar baa muxuu ah laga dhigtay nimanka siyaasiyiinta ama madaxweyneyaasha ama heer federal dhara ha ahaadeen ama heer state ha ahaadeen waa la isqaban karaa waa la xallin karaa laakiin in gobolkii muxuu ahaa go'doon laga dhigo la kala jaro muxuu ahaa statekii la kala jaro oo jubbaland la kala jaro runtii beesha xasan gaashireed aad bay uga xuntahay runtii ma aha gobolka kani waxa weeye waa naga wada dhexeeya sadii isaarkii baa degan in boorsan nin wato maalin walba gaari uu la raacahay ama diyaarad la raacahay laga dhigo annaga waxaan rabna ma aha xaqiiqdi mar muxuu ahaa lagaga hadlo mar buusa mareeb lagaga hadlo arrintaas ayadaa waxaa weeye haddaan nahay beesha xasan gaashireelle ee dhaqanka runtii aad baan uga xunnahay annagu waxaan soo dhawaynaynaa waxaa weeye midnaa soomaaliyeed waxaan soo dhawaynaynaa mid sade waxaan soo dhawaynaynaa walaal jecel waxaan soo dhawaynaynaa wax waliba in muxuu ahaa laga midoobo runtii ugaadki beesha wuxuu joogaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa kismaayo ragga shala wax qisayna wuu ahaa siyaasiin badanna meesha waa joogtaa in maanta la yidhaahdo muxuu ahaa kismaayo waa godoon intii dhimatay oo ku dhimatay waxaa weeye intii dhimatay unbay la waar tahay allah u naxariisto intay gacan gacan daran ay dishay laakiin in maanta muxuu ahaa laga dhiga muxuu ahaa intii meesha joogtayna niman siyaasiyiin ay yidhahdaan waa niman dhuura raac ay yidhahdaan oo dhaqankii iyo siyaasaddiiba muxuu ah la bedela arrintaas ayada waan ka xunnahay mana soo dhowaynayno mana yeelayno waxaan rabnaa sidii shala soomaaliya ay wax u qaybsatay inay wax ahaadaan waxaan rabnaa cid waliba inay xuquuqdeeda hesho waxaan rabnaa beeshan xasan gaashireelle xuquuqdii ay lahayd hadday muxuu aha state tahay iyo hadday federaal tahayba muxuu ahaa inay hesho mas-uuliyiinta maanta muxuu ahaa yani beeshii xaqiiqdii calasho fara badan baa nagu soo dhacaysa nagu dhaqanka baana hogaamihii hogaamiyaasha dhaqankaana wax waliba inay hagaagaan baan muxuu ahaa rabnaa laakiin ma rabno in muxuu ahaa beesha intuu nasab sheeganaysay oo muxuu ahaa siyaasiyiinta ahayd hadday heer state tahay iyo hadday heer qaran tahayba nin waliba muxuu ahaa leeyahay waa buur haddii ciidan yahay waa buur haddii muxuu ahaa xildhibaan yahay lama haddii muxuu ahaa saraakiil yihiin lama arrintaas iyada waxaa weeye aad baan uga xunnahay runtii aad baan uga xunnahay mana soo dhowaynayno waxaan leenaha khaladaadkaas dhacay ha laga fiirsado khusuusan baransadaadaha ummadda muxuu ahaa arrintaas ayada ha ka fiirsado salaamu calaykum aniga waxaan ka hadlayaa laba qodob oo aad u gaaban ku leeyahay dadkaan haddaan ka garanayno waxaa la yidhaha xasan macalimiin ibn daawud waxaan aad uga hadlayaa uwaadkii beesha sida uwaad maxamed uwaad xasan uwaad sirow wuxuu ku nool yahay kismaayo uwaadka hata aatan beesha sina asaga waa saan aaminsanahay taa waa taas tan labaad madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ee wuxuu samaynayaa cid kasta waa u jeedaa inaa agteeda ma jirto dad annaga oo xilman maxamed cabdullahi farmaajo madaxweynaha cidda ku dhasha annaga wey annagana si uu galayo si uu dhamaad arkaysaa hadday saraakiil tahay hadday xilin ay tahay wax kasta oo cidda ay lahayd qalb iska ilaaliya daamin aan kula haynin uu lumiyey soo asaga jirkiisu siiyey saraakiisha dhan buu soo ilaalinaya oo xilka ilaalinaya waxa weeye wuxuu talgalay ciddaan inuu maartay ula dagaalamo dagaalkiisana wuu cad yahay waxaan u jeednaa inuu dagaalkii dib laga xiloo sabay dib ugu celinaayo oo gobolka haddana gobolka uu go'doon dhibaato inta uu ka wado asagoo madaxweyne soomaaliya asaga waxaa ka horreeya todoba madaxweyne muddadan madaxweyne beesha way ka dhex muuqata ma wasiiray lahayd wasiir ku-xigeenay lahayd asaga qarankiisu ka ilaaliyey qarankiisu ka ilaaliyey waxaan u sheegaya madaxweynaha waxa u hara bille lama weyn soomaali marka inaan ku qaldamin soomaali waxaan ugu baaqaya inaan ku qaldamin mar waan ku qaldantay waxaa weeye waxaa la yidhi dibi qowrac baa meesha maxaa lahaatay annagii la been laheenno oo laheb heenno oo laspeen saan oo laqabaya soomaali kale wuxuu hayaa soomaali kale wuxuu haya malaha waxaan ugu baaqayaa soomaalida waxaan ugu baaqayaa soomaalida inaan ku qaldamin ayna ayna arrinkan ay ka fiirsato ninkan qabiil qabiilaysataa ah oo qabiilaysataa ah oo qabiilka waxaa weeyaan toos uu shaarka ugu siibtay inaanan maaragtay mar dambe aan lagu qaldamin oon lagu kasoomin oon isku hadlaynin taasaan ugu baaqaya aniga waa salaamita shirkan qiimaha badan oo sharafta leh odayaalka dhaqanka isku soo aawuli way mahadsan yihiin anigu hadal leer inaan gala mar raba laba arimood baan raba inaan ka hadla marka hore waxaan taageeraynaa baaqi waaska beesha sida waas maxamed waas xasan yarow uu ka hadlay oo kasoo jeeday kismaayo ayaan taageeraynaa nooca beesha xasan kaashirin waa la qabnaa waaska wax ku hadlaya waa run weeye haddana sidaan ognahay isaga ayaa mareexaan waas u ah waaska lagu heshiy oo la doortay ma ogin isaga baaqiisa waan taageeraynaa taas waa qodob qodobka labaad madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dalka waa four binty five wax laga baryaana male wax dad u dhexeeyana male waxaa weeye waxaa leeyahay laba baseel ceyrinka bas baseel kuma imaadaan dalka sidaas weeye waa la ogyahay soomaaliya siday u degan tahay waa la fiiriyey four binty five ayaa loo qaybsamay maraxaan baana anaga xasan isaaq baana four binty five waxaan u haynay wuxuu ku sameeyey iyo wuxuu la joogo waan ognahay kaba kaba endheliin waxaan ognahay asoon xil haynin oo xildoon eh in baas xashan gaashireed uu yidhi ma aqaana xagay degaan inuu yidhi kadibna odayaal arrintaas ay iska arkeen uu yidhi ma aqaan meeshay degaan haddana wuxuu taagan yahay meeshay degaan ma aqaana meeshaas ayuu taagan yahay maxay cabdullaahi farmaajo waxba kaa ge- kaama rabno waxna kaaga cawan mayno waxayd samaysana aday ku yeelan beesha xasankaas yaga waxaa ugu baaqayaa siyaasi dhaqan cid kasta oo maanta wax garanayso dal iyo dibad inaad isku xirantaan danahiinana aad maaragtay maarata u midowdaan soomaalina maarata qolada wax ku darsataan wax ku darsataan cabdullaahi uma fadhino inuu nin fasiir nooga dhiga uma fadhino inuu wasiir iyo wasiir ku-xidh midna waxee wax xasan gaashireelle maalin ay qalin ay qaad ay ka helayeen nin diyaar u eh maaha waa ogna wuxuu ku dhaqmaayay iyo wuxuu ku saaxada waa ognahay xildhibaanada beesha waxaan ognahay inay nairobi go'doon ku yihiin waxaan ognahay kuwa xamar jooga inuusan la shilin waan ognahay cabdullaahi wuxuu ku jira annaga waan ognahay aqoonyaaniintanada iyo dadka naga o dhan baa xawar buul ku wade asagana wuxuu samaynaa waa la socnaa cabdullaahi ama soo noqo ama ha soo noqon laakiin xuquuqdana ilaahay baan leenahay soomaaliya seex ku qaybsantaa u taagannahay nina laga baryaana ma laha mana ku caawinaya aniga idhaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay baa mahad iskale allihii halkaas ku kaamintiinay baa mahad mahad bacdi dadkan beeshaan isugu beeshaan waa beesha ee, deegaanka beesha xasan gaashireedle ee, maamul ahaan waa maamulka jubbaland istaadka jubbaland bay ka tirtahay ka tirsan tahay waxay meeshaan isugu timid cabasho ay cabanaysa ama ka caraysan tahay saami qaybsiga awoodda ee, saami qaybsiga sida hoos xun u dhacay oo ay tiireen tiiraanyo dheer ka qabto ayay ka macnaha ay ka wada hadlayaan ee arrintooda soo jeedinayaan waxaa marka ka xumahay sida ee, aan habboonayn ee u dhacday awood qaybsiga ee, wartime side-ka loo qaybsaday beeshan aad bay arrinta ayada aga xun tahay wayna maaragtay carab dheer bay ka muujisay waxay rabtaa in xawur iyo saamiga ay leedahay inay hesho haddiise arrintaas in waxay noqonaysaa in waxyaabihii laga soo gudbiyo ama carqaladihii dib ay usoo noqdaan sidaas darteed marka waxaan ku wareejinhayaa oo aan kusoo koobayaa in beesha waxay ka cabanayso oo ma doonay ba- dowla- eh, beesha ma eh, ma aragtay dowladnimo iyo midnimo way rabtaa balse wixii cadaalad xumo ah aad bay u dhigaysaa wayna ka cunta arrinta ayada oo dhacday sidaa darteed beesha waxay rabtaa saamiga xaquuq ay lahayd ay ku lahayd in ay hesho siduu nabadoonkaba u sheegay ee, meeshaan beesha xasan gaashireede ee degmada baardheer odayaasheedii dhammaan iyo waxgaradkeedii waxay isugu imaadeen shir aanan caadi ahayn oo ka socdo degmada baardheer shirkaas wuxuu ku saabsan yahay ee, jumhuuriyadda ee, federaalka ee soomaaliya madaxweynaha arrin uu laga caban hayo madaxweynaha waa madaxweynihii jamhuuriyadda waxaa la rabay madaxweynaha inuu ahaado nin cadaalad ah sida eh, soomaaliba ay tahay oo ku dhisan tahay oo four pointy five ah haddaan ka hadalno wixii annaga naquseeyo beesha sadow waa beel weyn waxay u qaybsantaa urmidigi oysimo xasan iyo isaaq xasan gaashireedle waxaa cabanhaya waa xasan gaashireedle xasan gaashireedle wuxuu ka cabanayaa wax allaala wixii saami ay ku lahayd eh, jamhuuriyadda hadday wasiir tahay hadday wasiir ku-xigeen tahay hadday safiir tahay hadday indaaka tahay hadday eh, agaasimo tahay hadday maamul ciidan eh, mas-uuliyeed tahay wax innaba allah ka dhigay qalinka maxa- madax- madaxweynaha wax ku dhacay oo soo maray male waxay ka sheeganaysaa cadaalad darradaas beesha sado haddii in la ordo ee, madaxweynaha uu qoro hebel qor hebel qor hebel qor beel dhanna aan la qorin madaxweynaha waxaan u sheegaynaa arrintaa iyada ah dadka waa taqaan waa cadaalad darro waxaan ka cabanaynaa oon leenahay cadaaladda dib ha loogu noqdo madaxweynaha tahay ummaddaad madaxweyne u tahay khaasatan eh, four pointy five marka la yidhaha, sada wixii kaaga soo aado oo ma- qayb kaaga soo aado haddaad samayso inaad ka qadiso beesha xasan gaashireedla maamulka dhammaan wasiir ugu sarreeya wasiir ku-xigeen ku xigo agaasimo ku xigo taliyo ciidan ku xigo ee, ee, diyaali ku di- andaadka ku xigo safiir ku xigo wax innaba aan laga magacaabin ma beesha nala qabta ma jirta beel nala qabta arrinta ayadaa waa arrin cabasho aan ka keenin haddaanan annaga nahay ummad jirta oo madaxweyneha u tahay waxaan kuu sheegaynaa arrintaas ayada ah in aad si toos aad u diidid waxaa jirto waa lagu imaaday waxaa lagu yidhi beesha xasan gaashireede waa beel weyn waxay xaquuq u leedahay maamulada aad dhisayso waxaad tidhi hebel iyo xasan gaashireedle kee mudnaan leh markaan hebel leeyahay jifo gaaban oo beeshiisada ka mid a ayaa waxaad garab dhigtay xasan gaashireedle waxaa ii mudnaan leh ji- hebel baad tiri arrintaa ayadaa adiga kaa imaato odayaal baad ku tiri maga afkaaday ka soo baxday markaan kaa maqalnay kaana aragnay qatooyadii waxaan u qaadanay ulka aad si weyn aad ugu soo horjeedo beesha xasan gaashireedle madaxweynaad war ninka mas-uulka ah ninka mas-uulka ah haddii uu ummadiisa u kala eexdo dhinacu ka angaga war dhinaca ka angagi war mas-uul baa tahay madaxweynaa tahay madaxweyne ummadeed baa tahay mar baa lagu doortay doorasho labadaas annaga waxaa la yidhi duwaab ninkii arku waa ka carara war haddaadan annaga ee ummadaan xasan gaashireed leh ee xaquuqda ay leedahay raadinaysa een waxba kale u soconin dowladnimada jecel nimin haddii aan lakuu diidin nabadoonno ah nimin haddii aan lakuu diidin ah, waxgarad ah nimin haddii aan ku aqoon-yahan ah wax walba leh intay adduunka been leedahay leh inaad intii uu xasan gaashireedle cuduud leeyahay waa taqaan waa la ogyahay meeshiisada waa xasan isaaq meeshiisada waa xasan isaaq war ma isaaq gaashireedla oo weliba qaas ah meed madaxweynuu tahay war madaxweynaa tahay cabashadaas aan kuu soo gudbinayn waa mid cad waa mid aan aragnay waa mid nagu dhacday waxaan codsanaynaa oo codsi naga ah inaad dib u fiiriso cabashada eexna aadan gelin cadaalad aad noqoto madaxweyne cadaalad aad noqoto haddaadan cadaalad noqon oo adigoo madaxweyne cadaaladda ka dheeraato intaas xukunkan cadaalad darra ku dhici xukunka wuxuu noqonaya xukun cadaalad darra xukun fasqi buu noqonaya annaga waxaanu leenahay xukunka xukun cadaalada ha ahaado ee intaa markay tahay annaga waxaan nahay dad dawlad jecel dad dawlad jecel baanu nahay dawladdanada waa jecelnahay cadaaladda waa jecelnahay laakiin wixii cadaalad darro waa sheegayna wixii cadaalad darro waa sheegayna weeska xasan gaashireedla ayaa waxa- waxaa intaas dheer mas-uuliyiinta xasan gaashireedla hadduu sargaal ahaa iyo haddii alla kuudiyo haddii aqoon-yahan ahaa dad baa la yidhi garoonka kama bixi kartid dambiilo maaha dhib ma samaynin garoonka kama bixi kartid baa la yidhi maxay ku maxay ku mutaysteen waa cadaalad darrada ka mid ah. ugaaska xasan gaashireedla waa kan waa la filfilay meel baa lagu xiray wax laga yeelay ma lihin isagoo ugaaska ah taladii waa laga qadiyey ee, la tashiga aad ugaasyada la yeelanaysa la xaquuqi la tashiga ugaasyada gaashireedla la yeelanaysa ayuu la xaquuqi ma aadan ma aadan samaynin waad ka tagtay asaga tashigiisa wuxuu kuu soo qaday kuu keenay waad ka tagtay qalinkiisa ma socdo war annaga haddii ugaaska naga shaa la yeelay haddii mas-uuliyaddanada laga tagay inaan cabanno oon qaylino oon nidhaa maxaa noola yeelay danbaana bid waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa in waxa aan xaquuq u leenahay aan dawladda ka helo madaxweyne inaan kaa helo waxaan kuu sheegayna waa cabasho waa waxaan qabnoo run ah waxaanu codsanaynaa aan ku celcelinayaa waxaan xaquuq u leenahay maamulka inaan ka helo adigaas wasalaamu calaykum waraxmat waxaan halkan ujeedka u yahay oo shirweynahan uu dhacay looga hadlahayaa marka koowaad ugaaska beesha xasan gaashireedla lagu taageerahaya kismaayo shirka ka dhacay beesha sidana hadda asaga ugaas u ah oo ugaas kaloo lagu calaymsaari aanan jirin horta ujeedkaas waa midka noogu muhiimsan midka labaad waxaa weeyaan dowladdan hadda annaga aan ka cabanayn waktigeedii wuu dhammaaday oo waxaa weeyaan laba bilood iyo saddex bilood wax la mid ah weeye tii hore ee la sameeyey cadaaldarrada ka dhacday marka la arkay tii labaad oo yar tahayd oo saddex bilood wax la mid ah ee wasiiradii iyo wixii la dhisay haddana halka la geeyey baan arkaynaa waa wax aanan loo dhammeyn waa wax aanan la qaybsanin weeye qodobkaas markuu sidaas yahay ee hadday sargaal ciidan tahay haddii taliyo military u yahay hadduu baliis yahay haddii magaran xasilin ay tahay intaba ninkaa beeshiisa muu samaynaya hadduu wasiirka xogeen sameeyo beeshiisu samaynaya hadduu magaranaysaa wasiir dowlad sameeyo beeshiisu samaynaya agaasimo hadduu sameeyo beeshiisu samaynaya marka labada kun iyo toban iyo toddobadii hankii loo qabo meesha waa ka baxay haddii martaas dhacday soomaalida waxaan leenahay labada kun kow iyo labaatanka inuusan kusoo noqonin ka diyaarabrawdaan taxadir samaysaan dulmiga intaa leeg oo gaamuri oo magaranaysaa uu samaynayo jubbaland haddii gogol loo fidiyo oo la wada hadlo oo magaranaysa waxa qaldan la sax sax yahay laakiin jubbaland baa qaar qabsanaya qaarna magaranaysaa iyo waan go'doominaya sax maaha dadka degan oo ku nool gobolladaas qarniyo badan bay wada noolaayeen waxna way kala tir- tirsanayeen haddana way dhamaysanayeen annaga marka waxaa dhacday xataa mar saraakiisha in la kala qoqoday oo dad gaar ah qiibta la siinaya dad gaarna bishan laga dhigay oo eelbooradii loo diidaya magaranaysaa cudahooda inay tagaan oo magaranaysaa xataa ay booqdaan xil la siiya iska daya annaga marka waxaan rabnaa war soomaaliya iska ilaaliya dhibaatada intaa leeg hadda waxaan u cabanno oo fara badan mada lahanba sababtoo intahay wuxuu samayn kara wuu sameeyey wuxuu jaafeyn kara wuu jaafeeyey hadday dad gaar ah oo budhigo wa ah ay u sheegayeen ma- macnihii kuma guulaysanaysaan sababto ay tahay dad dhan oo qoomiyad ah oo qaran ah oo aqoon-yahano le ogaasya le beel ballaaran ah dadka yidhi ma og tahay waxba ma aha sax ma aha mana wax u soconayana maaha waa iska been aan raad lahayn wey macnihii doolow luuq iyo kisbaan in ka dhexayso beeshaan macnihii qofka hadduu baawur wato iyo hadduu socdo gurigiis unbuu tegayaa macnihi qof marka magan loogu yahay oo laleeyahay war aniga saasaan ahay ma laha laakiin waxaan kuu sheegayaa ama kuwa hadda ee ka lixi doono oo dhahaya war dadkan qalad bay sameeyeen war waxaad samayseen isku noqdo oo fiiriya war waxaas wax laynka aqbalaya maaha wax soomaali aad ku dhaqaysaanna maaha asalaamu calaykum waraxmatullah